إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dowladda maraykanka u ballanqaaday inuu siinayo saldhigyo ciidan iyo dekedaha boosaaso iyo berbera jeemis waana uu dhashay dalka maraykanka ayaa loo magacaabay inuu noqdo wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan faragelinta soomaaliya gaalo xagjiriinna ayaa dalka maraykanka ku dhaawacay haweenay soomaaliya ah haweenay u dhalatay dalka jarmalka muddo afdub loogeysto soomaaliya ayaa ka daydhisay xaaladda ammaanay soomaaliya iyadoona dalbata in laga shaqeeya sidii ay xoriyadiida u heli lahayd ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa sheegay mar kale in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad dagaal oo adag xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa ka hadlayay cidda mas-uuliyadeeda leh xaaladda adag ay wajahayso dowladda federaalka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabtiya taariikhda hijirigan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartii lixda hijiriga dhanka kana waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladda maraykanka u ballanqaaday inuu siinayo saldhigyo ciidan iyo dekedaha boosaaso iyo berbera warkaas iyo war kaloo ku aadan james waan oo u dhashay dalka maraykanka ayaa loo magacaabay inuu noqdo wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan faragelinta soomaaliya waxaa ka waramaya maxamed daayir calisow warbaahinta zemefar ayaa waxa ay baahisay warqad si sir ah oo qaab dhagar ah oo khiyaano ku ah ummadda soomaaliyeed uu xasan sheikh ugu diray hoggaanka ugu sarreeya dowladda maraykanka isagoo u sheegay in uu siinayo maraykanka dekada ku yaala goobaha ay ka taliyaan maamulada somalilan iyo puntland qorshahan ayuu xasan sheekh u soo bandhigay donald trump isagoo ka raadinaya taageero siyaasadeed iyo mid ciidanba maadaama dowladda federaalka ay wajahayso xaalad aad u adag meelo badan oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhex iyo shabeellaha hoosena laga qabsaday ciidankeedana ay kala daateen muqdishona ay halis ku jirto waxauu xasan sheikh maraykanku u sheegay inay xor u noqon doonaan ayna lahaan doonaan say doonaanna ay u maamuli doonaan dekedda berbera iyo dekedda boosaaso waxaana sidoo kale xasan sheikh uu maraykanka u sheegay in dekedahaasi ay saldhigyo ciidan ka samaysan karaan oo aanan hoos tegaynin dowladda federaalka toosna ay u maamulayaan maraykanka sidoo kale warqadda xasan sheekh waxa uu ku xusay in maraykanka uu joojiyo dadaallo ay wadaan xubno ka tirsan dowladda maraykanka oo trump ku tartarsiinaya in uu aqoonsado maamulka la baxay somalilan warqaddan ayaa la diray marka lix iyo tobanka bisha maarso ee aynu ku guda jirno waxaana warbaahinta samafar ay sheegtay in ay heshay warqaddaasi oo ay aragtay hantidaasi ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin ayaanan la ogeyn dowladda federaalka sida ay ku bixi karto maadaama aysan ka talin saameyn xooglana aysan ku lahayn berbere iyo boosaaso oo ay ka taliyaan maamulada puntland iyo somalilan xasan sheekh warqaddiis waxa uu ku dheeraaday oo uu aad u ammaanay maraykanka isagoo sheegay in maraykanka iyo soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan siduu hadalku dhigay kaa uu tilmaamay in uu soo bilowday xilligii talada dalka maraykanku uu hayay madaxweynihii dalkaasi ronald reagan warqadda xasan waxa uu ku xusay in xilligaasi dowladda soomaaliya ka jirtay ee ogolaatay in maraykanka ay adeegsadaan oo ay isticmaalaan xurna u yihiin saddex dekedood oo kale ahaa dekedda muqdisho dekedda kismaayo iyo dekedda berbera xasan sheekh warqadda waxa uu ku yidhi xilli uu donald trump la hadlayey maraykanka wuxuu xoojiyey doorkiisa dhanka amniga iyo xasiloonida caalamiga ah waxaan aqoonsannahay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loo holmariyo yoolalka maraykanka ee ku aadan geeska afrika iyo meelaha kale maanta iyadoo la eegayo isbedelada caalamiga ah ee sii socda waxaan u aragnaa fursad cusub oo lagu xoojin karo iskaashi si loo daboolo buu yidhi danaha labada dal maraykanka iyo soomaaliya islamarkaana loo ilaaliyo amniga gacanka cadmeed iyo badda cas xasan sheekh warqaddiis wuxuu ku tilmaamay inay ka go'an tahay dowladdiisa diyaarna uu yahay in la derdergeliyo wadahadallada arrimahaasi ku aadan ee maraykanka lagu siinayo dekedahaasi isagoo trump ka codsaday inay soo dirsadaan wafdi muqdisho yimaada siina ambaqaada wadahadallada labada dhinac ay yeelanayaan dowladda federaalka gaadhaan xasan sheekh waxa uu aad kaga walaacsan yahay baa la leeyahay sida warqadda lagu xusay maraykanka oo dib ula laabtay taageerada uu sii jiray dowladda federaalka sida ciidanka danab oo mushaarkii laga jaray kuwaasoo iminka bilaabay inay shaqada ka tagaan falanqeeye lagu magacaabo cameron ayaa waxa uu leeyahay ma jirto xasan sheekh cid u ogolaatay inay bixiyaan dekedahaasi tani waxa uu ku raadinayaa xeelad uu ku doonayo inuu ku helo taageerada maraykanka isagoo sharci u siinaya buu leeyahay falanqeeyahan in maraykanku ay qaataan dekedaha boosaaso iyo berbere ku yaala maraykanka ilaa iyo hadda kama soo jawaabin warqadan sirta ah ee xasan sheikhu u diray donald trump ee uu ku sheegay in maraykanka uu u ogol yahay in saldhigyo ciidan ay ka samaystaan berbere iyo boosaaso arrimaha marka waxay imaanayaan xilli quwadaha dunida isku haysta ee reer galbeedka iyo kuwa ka soo horjeeda ay aad u danaynayaan in gacanka cadmeed ay saldhigyo ka samaystaan maraykanka iyo yuhuuddoo kale maamulka somalilan ayay ku cadaadinayeen in saldhigyo ciidan ay ogolaadaan iyagoo u sheegaya inay aqoonsan doonaan oo ay noqon doonaan dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale xasan sheekh marka wuxuu ka baqayaa in somalilan la aqoonsado marka wuxuu iska dhigayaa nin madaxweyne u ahaa soomaaliya oo idil si sharci ahna uu ku bixin karo dhulkaasi marka loo eego somalilan sida warqadda ku xusan madaxweynaha dowladda federaalka marka way ka suurtoodaa wax kasta horey khayraadka soomaaliya ayuu u xaraashay oo turkida iyo dalal kale ayuu siiyey soomaaliya gudaheedana marka loo yimaado waxa uu soo liqay oo uu gatay dhulkii danta guud isagoo sidoo kale u yimid kuwii sida gaarka ah loo lahaa oo ganacsato uu ka gatay dowladda federaalka marka ilaa iyo hadda faahfaahin dheeri ah kama bixin warqadan sirta ah ee madaxweynaha dowladda federaalka lix iyo tobanka bisha maarso u diray maraykanka waxaana warqadan ay noqonaysaa fadeexad hor leh oo xasan sheekh u dulhabsatay xilli uu ka maqan yahay dalka oo uu ku sugan yahay waddanka turkiga isagoo taageero ka raadinaya dowladda turkiga oo ciidamada ay dowladda federaalka u tababartay ee gorgor ay ku la-deen furumaha dagaalka hubkii dowladda turkida ay siisayna gacanta xarakada shormujahidiin ay galeen dhanka kale xogayaha guud waxaa loogu yidhi qaramada midoobay ayaa shalay oo jimco ahayd waxa uu james swan dib ugu magacaabay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u fadhiya soomaaliya james swan ayaa ah siyaasi u dhashay dalka maraykanka waayihii ugu dambeeyna kumeel gaar ayuu u hayay xilkan ku dhawaaqistan waxay muujinaysaa baa la yidhi in qaramada midoobey ay ka go'an tahay sii wadidda taageerada ay siinayso soomaaliya xilligan kala guurka siyaasadeed ah ee muhiimka ah ayaa lagu yidhi bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobey james swan marka waxaa lagu yaqaanaa in uu aad u cadaadiyo in dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyadoo xilligii farmaajona uu farmaajo ku qasbay in mucaaradka uu tanaasul u sameeyo waxyaaba badan oo xilligaas farmaajo ku dhegnaana uu ku amray inuu faraha kala baxo waxay dib u magacaabistan sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli dhaqaale loo la'yahay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya jooga ee magaca loo bedelay kuwaasoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid damaanad qaaday lacagta iyo qarashaadka ku baxaya duulaankooda gaalo xigjidiina ayaa dalka maraykanka ku dhaawacay haweeney soomaaliya ah faahfaahinta warkaasi waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeena cadnaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa waxa ay ku warramayaan in gaalo xagjiriin caddaan ah ay weerar ku qaadeen haweeney soomaali ah oo ay ku sugneyd gudaha dalkaas haweeneyda oo sugaysay bas ay saarnaayeen carruurteeda ayaa waxaa mar qura soo weeraray afar ruux oo amerikaan ah kuwaasoo jirdil xooggan u geystay muuqaal laga soo duubay kooxaha aanu islaam naceebka ku fogaaday ayaa muujinaya haweeneyda oo ay dhulka ku dhufanayaan afartan ruux oo amerikaanka ah iyadoo intaas kadib midkoodna uu garaacays kula dhaqaaqay markii ay isku dayday in ay ku laabato hoygeeda ayaa waxaa isna wejiga ku dhuftay xagjir kale oo amerikaan ah dhaawacyada soo gaaray ayaana keentay in loola cararo xarun caafimaad maraykanka ayaa ku caanbaxay islaam naceebka iyo dhibaataynta dadka muslimiinta ah waxaana la ogyahay in kaalin lixaadle uu ka qaatay duqeymaha wuxuushnimo ee lagu garaacayo muslimiinta reer khaza dhowaan ayay ahayd in madaxweynaha maraykanka ninka lagu magacaabo donald trump uu ku dhawaaqay in lasoo barakiciyo muslimiinta reer khaza lana dejiyo dal aanan dalkooda ahayn haweeney u dhalatay dalka jarmalka oo muddo afdub looga haysto soomaaliya ayaa ka dayrisay xaaladda ammaan ee soomaaliya iyadoona dalbatay in laga sheeqeeyo sidii ay xorriyaddeeda u heli lahayd mubaarig cumar mubaarig ayaa warkaasi faahfaahinaya muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqanaya haweeney u dhalatay dalka jarmalka oo sheegtay in afdub looga haysto soomaaliya iyadoo ka dayrsay xaaladda ammaan ee soomaaliya dalbatay in laga shaqeeyo sida loogu sii deyn lahaa gacanta ay ku jirto haweeneydan ayaa sheegtay in toddoba sano ka hor laga afdubtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo u shaqaynaysa hay-adda saliibka cas e r c waxayna fariin u dirtay dowladda jarmalka iyo muwaadiniinta dalkaas u dhalatay magacaygu waa sonja niintid waxaan ka soo jeedaa magaalada ham ee dalka jarmalka waxaa bishii mey ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii laga qabtay magaalada muqdisho anigoo u shaqaynaya hay-adda saliibka cas marka hadda toddoba sano ayaan ku xiranahay soomaaliya sidaad la socotaana xaaladda soomaaliya si dhaqsi ay isu beddelaysaa toddobaad ka hor kolonyo uula socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la beegsaday wax uuna ka badbaaday iskuday dil ah safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxay soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda oo loogu hadlay khatarta soomaaliya sidaasoo ay tahay haddana ma jirto cid ka hadlaysa duruufaha la haystayaasha sideedoo kale xaaladdeeda caafimaad way ka sii daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa aad ayaan ugu walaacsanahay badqabka noloshayda marka fariinteydu waxay ku socotaa dowladda jarmalka muwaadiniinteeda iyo ehelkayga waxaan idinka codsanayaa inaad qaadaan tallaabo dabacsan oo suurtagelinaysa sii deynteyda waa markii ugu horreysay oo wax waraa laga helo haweeneydan u dhalatay dalka jarmalka taasoo warbaahinta dalkeeda horaan uu tabiyeen in lagu dilay soomaaliya waxaana muuqata in warkaasi balamarsana xaqiiqada islamarkaana weli nooshahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa sheegay mar kale in dowladda federaalk ay wajihayso xaalad dagaal oo adag faahfaahinta warkaasi waxaa halkaani ka soo jeedinaya farxaana cali cabdulaahi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa sheegay mar kale in dowladda federaalku wajahayso xaalad dagaal oo adag ayna xarakada al-shabaab oo leh aragti mucayan ah iyo hadaf gaar ah ay weerar soo qaaday wuxuu sheegay in loo baahan yahay in niyadda loo dhiso ciidamada dowladda federaalk ee furimaha ku jira dhinaca kalena aan la faafin wararka iyo muuqaalada muujinaya xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta furimaha dagaalka islamarkaana sida joogtada uga soo baxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab dalku dagaal ku jiraa nimankaas ayaynu dagaal kula jirnaa muddaba runtii dagaalku waa soo socday dee soomaalmada soomaaliyeed waa dagaalku wuu sii labaatan jirsanaya haddana waad ogtihiin dagaal adag baa socda wax badan bay isugu soo sheekeeyeen filimo badan bay soo fiirfiirsadeen marka ayagoo aada u fakarayay oo si aragti leh mucayana meel u socda ayay soo duuleen marka waxaan u baahan nahay dagaalkaas in loo midoobo waxaan u baahan nahay in la dhiirigeliyo ciidamada qaranka si nimankaas laysooga celiyo marka waxaa loo baahan yahay nimankaas inaan fursad la siin inaan loo brobogandayn in maxaanku dhahaa loo midoobo oo layska celiyo
walaacan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee xamse ayaa yimid kadib markii qalqal xooggan oo dhanka amniga uu soo food saaray madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka gadaal weerarada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan waddanka oo sii kordhay waayadii u dambaysay iyadoo la ogsoon yahay dagaalkii ugu hadalhaynta badnaa maalmo ka hor ay shabaabulmujaahidiin kula wareegeen halka loo yaqaano masaajida caligaduud oo ay horay ugu sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka si kastaba qabsashada shabaabulmujaahidiin ee masaajid caligaduud ayaa guuldarro istiraatiijiyadeed waxay ku noqotay dowladda federaalka iyadoona siyaasiyiinta iyo xubnaha kala duwan ee villa soomaaliya ay niyadjab ka muujinayaan jiritaanka dowladda fadhigeedu yahay muqdisho marka la eego dardarta weerarada mujaahidiinta al-shabaab iyo inay kubaarayaan oo ay kaabiga ku hayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqaan xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay cidda mas-uuliyaddeeda leh xaaladda dagaal ee wajahaysa dowladda federaalka xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xaaladda adag ay wajahaysa dowladda federaalka uu sababteeda leeyahay xasan sheekh maxamuud wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in dagaalka qorshiis la wada qaato islamarkaana madaxweyne uu gadaal kaaga siyaasadda dagaalka balse isagoo aanu furmaha tegin wuxuu sheegay in madaxweyne uu horey iyo gadaal diyaarad u saaran yahay uuna ka cabsi qaba in dhowaan la arkay isagoo ushiisa wato wareegaya dibadaha maadaama uu yahay mid si aada ugu jaha wareeray dagaalka lagula jira xarakada mujaahidiinta al-shabaaba war madaxweyne xasan sheekhow ilaahay ka baq subxaana wa tacaala nin walaalkay aad tahay waa kuun isteexayna dalkan midnimo ayaa loo gudbi karaa dhibaatada jirta madaxweynaha wax qasaayeen in dhahnana annaga sharaf dhacaynoo tahy madaxweynow maskaxdaada dib ugu noqo dalkan dagaalow ku jiraa kaligaa ma socon kartid wasiiradaada aawo adiga unbaa diyaarad sii saara waa soo duulay waa sii duulay ul dhirir badanaad wadata ani waxaanba ka baqaa marka dambe inuu ushaas inta isku hilmaamo isagoo dibidaha wareegayo tuuto gashan oo ushi wata laar war madaxweyne dad kaaga habboonaa jira adiga xafiiska u fadhiiso siyaasadda u deji wasiirada oo oo eh, maalintii oo dhanna xa- xafiis oo mukayfla ku jiro casirka markii la gaarana aljasiira fadhi ku dirirka soo imaanaya u dir dagaalka dowladda federaalka ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho islamarkaana uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay dagaalla adag oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona laga qabsaday magaalooyin badan dhammaan siyaasiyiinta dowladda federaalk oo ka walaacsan xaaladda adag ay muddooyinkii dambe wajahayeen ayaana xasan sheekh maxamuud ku eedeynaya inuu mas-uul ka yahay wax walbuu dhacaya warkii subaxnimo ee dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa naga intaa